waa u jeednaa dhibaatada maanta meeshaan ka taagan ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummaddan ilaahay uu u gargaaro ilaahaya gargaarka leh ilaahaynu u gargaaro ilaahay uu dhibaatadan ka bixiyo ilaahay uu roob noo keeno ilaahay inuu ka bixiyo dhibaatadan colaaddan iyo colkan iyo rafaadkan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummaddan hadda aan la joogno oo beerahoodii wax ku bixin oo soo qaxay oo gurigooda nabad la'aan iyo dhibaato iyo abaar uga soo qaxay ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay roobna siiyo caafimaadna siiyo caalamka waxaan ka codsanaynaa ummaddan in wax loo soo qabto oo waxaan ugu baaqaynaa si degdega in kaalmo bani aadannimo ood raashin leh daawo leh waxqabad leh guryo leh in dadkan lala soo gaaro ummaddan soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa dhammaantood inay u naxariistaan walaalahooda kuwa dalka joogay kuwa dibadda joogaba in ummaddan lasoo kaalmeeyo ummaddan sida ay dhibaatadan uga bixi lahayd de runtii maanta ninkii ummaddan arko oo bani aadannimo jirkiisa ku jirto kolley dareen weynaa gelaayo marka runtii dareenkaas aan waxaan leenahay caalamkao dhan inay nala qaybsadaan ummadda soomaaliyeedna iyo meel kastoo ay joogaan nala qaybsadaan gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa dadkan biyila'aanta iyo colaadda iyo abaarta iyo colka rafaadsaday oo kuwa dowladiidkana ay jidadka ka xireen oo meel ay mari karaan aan la arkaynin waxaan ka codsanaynaa caalamka in nabadoodana la sugo jidadka loo furo si ay isugu socdaan ay u shaqaystaan oo meel kasta ay u gaaraan oo xabsigan kor ka furan laga bixiyo oo jidadka loo furo waan ka codsanaynaa gaar ahaan jidkan baydhabayah muqadisho isku xiro in la furo marka hay-adaha international communitida iyo hay-adaha caalamka o dhan waxaan ka codsanaynaa inay dadkan wax la qabtaan sidii dhibaataan uga bixi lahayd ee kaalmo bani aadan oo degdega loo soo gaaro iyo daawoba lala soo gaaro waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay roob iyo nabad iyo caafimaad uu siiyo marka waana mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu